kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee rediyo beelula waxaa barnaamijka soo saaray islamarkaan idinla socodsiinaya anigu cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsamaynaya maxamed yuusuf cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka dhallinyarada ee rediyo beerlula waxaan diiradda ku saaraynaa shaqola'aanta soo wajahday dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada beledweyne guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish ayaa rediyo beerlula uga warramay shaqola'aanta haysata dhallinyarada waxbaratay isagoo ugu baaqay maamulka gobolka hiiraan shirkadaha iyo hay-adaha bixiya shaqada in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada waa mahadsantiin idaacadda beerlula runtii dhalinyarada reer hiiraan waxa weeye waa dhalinyarada ugu badan ama magaalooyinka gobolka ay dhallinyaradoodu ay aada u badan taha waa gobolkan gobolada dalka ama soomaaliya o dhanna boqol kiiba toddobaatan iyo shan ayaa lagu qiyaasaa markii qiimeyn la sameeyey inay dhalinyaradu ay tahay kaba soo qaba iyadoo nambarkaasi hiiraan oo intii loogu talagalay uu yahay runtii gobolkan hiiraan dhalinyarada ka shaqeysa total markii laisku daro boqol dhalinyara ma gaarayso total degmo kasta iyo iyo magaaladan beledweyne markii laisku daro boqol ma gaarayaan waxaana ku nool ugu yaraan toddoba boqol oo ku nool dhalinyaro ah ayaa ku nool runtii marka wax aada iyo aada looga xumaado waaye gobolada kale dalka gobolkan gobol lamid ah ma jiro waxaa jirta dhalinyaro baagamuudo ah kasoo qalanjibiyey jaamacadihii dalka ama dibadba kasoo qalanjibiyey qaarkood suudaan ay kusoo waxbarteen qaarkood ay kusoo waxbarteen wadamo shisheeye sanado badan hooyadooda iyo aabahood ka maqnaa waalidkood iyo walaalahood ka maqnaa yacni duruufo kala duwan wax kusoo bartay baahi usoo dhabar adeegay dalkooda joogo markay kuu sheekeynayaan aada ka dareemaysid in qof aada iyo aada boqolkiiba boqol mas-uuliyad u qaadi karo oo maskaxdiisu ay degan tahay miir qabo oo yacni maaragtay wanaagsan oo qofkaasi uu yahay waa marka dhacdo runtii aada iyo aada u xun dhalinyarada reer hiiraanna tashiyo goonigooniya iyo sharar goonigooni ah ayay yeela doonaan mana dhici doonto hadduu ilahay raalli ka dhigo maamulkana waa kala hadli doonaa inkastoo hadda waayahan dambe yacni ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo markii laysku soo guryo noqdo insha allahu arrintaas ayaan xoogga saari doonaa gobolada kale ee dalka gobolka markii la tago tusaale oo kale puntland markii la tago maamul goboleedka puntland markii la tago waxaa la yirahda dadka waxay hay-ado ku xujeeyaan waxaa keentaa nabadoonkaada keen nabadoonka markuu keeno maamulka ayaa la yirahdaa qofkaan ma taqaaniin si i d a warqad laga soo qaataa meelo badana lasoo maraa waxaan ognahay dad lagu xujeeyey akoonkaadu somalilander maaha dad lagu xujeeyey akoonkaadu puntland maaha dad lagu xujeeyey yani oo inta brosesska ugu dambeeya markay marayeen la yiri nabadoonkaadii ken de nin nabadoonkiisa beledweyne joogo puntland hadduu shaqo u ka helo yacni way ku adag tahay inuu geeyo sax ma noqonayso ninkii gobol kale ku dhashay gobolkiisa ilaahay ha u barakeeyo hadduu u wenyahay iyo hadduu u yaryahay shaqaha ka raadsadaan leenahay gobolkan yaa shirka ka dhiga oo gobolada kale yacni maaragtay hal shaqsi siiya
ka guddoomiye ahaan maxaa kaaga qorshaysan dhallinyarada shaqala-aanta soo wajahday annaga waxaa noo qorshaysan inaan shirar muhiima aan ka yeelano arrintaas ayada ah kabacdina aan warmurteed ka soo saarno
dhalinyarada ka tahriibaya gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xaalkoodu waa sidee masii badanayaan mise waxaad muddaa dhalinyarada in tahriibka dhibaatadiisa ay fahmeen runtii horta dhalinyarada waxaan intaan ka ogsoonahay dhalinyaradu tahriibka way fahmeen inta badan maaragtay hadda waa yani wacyigelin badan oo la sameeyey iyo waxyaabo badan ay arkeen iyo in dalkooda wax u dhaama aynan la arkin sidii hore way ka yaryihiin laakiin mar walba waxaa muhiim ah dhalinyaradu inay shaqo hesho dhalinyaradu waa lafdhabarka dowlad walba iyo dad walba marka dhalinyarada waa inay shaqo abuurkaas ay hesho waa ku baaqaynaa meeshan ma lahan warshado laga shaqeeya ma laha wasaarada waaweyn oo ka furan oo laga shaqa dhalinyaradu u shaqa tagaan ma laha yacni waxay u baahan yihiin shaqo abuur toosay u baahan yihiin waa u mahad celinaynaa hay-adaha hadda waxaa jiro noo bilaabay waxyaaba yaryar oo maalgelin ah sida hay-adda d r c iyo hay-ada kale yani waa nagu yaryihiin marka waxaas wax nagu filan maaha yacni shan boqol iyo soddon iyo sagaal qofood iyo toban qofood yacni namber yar waaye markii loo fiiriyo tira dadka dhalinyarada he baagamuudada ee halkan joogto ayagaas naftirkooda waxaa ay ku bilaabanayaan in ayaga tababar la siiyo hal sano ah halkaas sano markii la tababaro oo ayaga juhdi la geliyo oo qof walba mid harqaan loo tababaro oo mid loo tababaro inuu dharka uu iibsado oo mid loo tababaro inuu yani maarata fuundi ou noqdo oo mid loo tababaro inuu harqaanlo ou noqdo oo mid walba wax la baro oo gabdhaha qaarkood cilaansaar la baro oo qof walba wixii uu kasoo bixi karo qaarkood kumbitaraad la baro yacni markaas kabacdi ayay qorsheynayaan in lacag ku filan oo maalgelina la siiyo ay ku shaqaystaan marka ayaas nafsirkeeda waa arrin fiican oo bogaadin mudan way yaraynaysaa saboolnimaday yaraynaysaa waxay yaraynaysaa shaqa la-aanta waxay yaraynaysaa yani inuu dadkani ay dhinacyada ay kusii jeedaan ay kasoo jeestaan inuu usii jeestaan dhinacyada horumarinta iyo in dalkooda maaragtay ay sii jeclaadaan marka arrintaasna waxaan leenahay hay-adaha ay qusayso halasii laba jibaaro hanoo sii badiyaan insha allah waa tahay dhegeystayaal weli barnaamijka waxaya inooga harsan markana kusoo dhowaada heeska dhextaalka barnaamijka waa tahay intaas aynu ku dhaafno heeskaasi dhextaalka barnaamijka waxaa ku luuqeynaya fanaanka cod ka baxsan cabdi heello waayahay maxaad baaqood usoo jeedinaysaa maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha kale ee ka howlgala magaalada sidoo kale maxaad baaqood usoo jeedinaysaa isla dhalinyarada iyaga ku howlan inay tahriibaan kuwaasi oo aan usoo jeedin inay shaqo abuur samaystaan
runtii horta tahriibka ayaan ku hormarayaa wadanka aada u tahriibaysid walaal haddaad gabar tahay iyo haddaad wiil tahay waa wadan asaaga oo dhistay oo hormarsaday ma jirto dal ka kheyraad badan ka qiimo badan ka fiican dalka aada ku nooshahay soomaaliyeed dad baan ani waa la hadlaa qurba joogta qaar baa digir iska karsanayo qaar baa hilib toban sano faranjeer ku jiray karsanayo adigana adoo dhowrahantad midi la baxdadaa baraysatid ayaad karsanaysaa asigoo yacnii kuleylka uu qabo iyo sida uu yahay iyo freshka aad yacni maaragtay aad asoo ciiriinaba hangartiisa sanka aad saari kartid marka waxaas waxaas la mid maaha firi qabow haddaad rabtid qabow wuxuu joogaa saddex boqol oo dollar u joogaa waa iisi waaye aysiyaa soo gadanaya qolkaadaa ku dhegsanaya koronto iyo adiga meel iskala dhacdiinbu waa shida kartaa laakiin muhiimadda waxay tahay dal nin asaagaa ah oo dhistay oo u quurin inaad qashin aad ku dhex tuurtid yacni inaad adigu aada aadid waxaa ka habboon inaad beer tabcatid waxaa ka habboon inaad fiilooyin badan qaadatid oo webigaada kheyraadka ku jiro ee malaayiga aad soo dabatid oo qaarna ilmaha u dabatid qaarna aad suuqa geystid waxaa ka habboon adigoo raaciyo noqdo oo geel raaco ayaa ka habboon oo wixii sanadkii lagu siiyo ama wixii bishii lagu siiyo qaato ayaa ka habboon marka tahriibka bikuliyanba aniga ma qabo muwaadin soomaaliyeed inuu tahriibo laakiin muwaadin soomaaliyeed inuu isqarash gareeyo uu baxo uu wadamada deriska nala ah ama adduunka uu soo arko habka ay ku dhaqmayaan iyo siday yihiin horumarka ka socdo waa arrin yacni maarata iska dalxiis waayo qofka jeebkiisa ayay maaragtay runtii ku xiran tahay marka waxaan leeyahay yaan la tahriibin wadankiina ku kalsoonaada kan daroogada cabayo ee markii hore mustaqbalkiisu fiicnaa waa la qabanayaah soo sheega idinku maaragta runtii dad yunida ah oo wadankooda horumarsada noqda wadada aad maraysaan qashinka yaallo ha kusii kor candhuufinahe ka qaada ee meel mudan dhiga ka shaqeeya horumarka nabadgelyada isdhexgalka iyo wixii yacni maaragtay laydigu talagalay ka shaqeeyaan leh ugu baaqaya waxaan ugu baaqayaa maamulkeenna qiimaha leh ee wada shaqeynta dhow aan leenahay inay dhalinyarada yacnii ayagoo shaqooyinka ay qaban karaan loo jeedo la door bidaayo inuu waddan kale ka yimiday oo qabanayo naga qabta maamulku waa intaas tan hay-adaha waan sheegay waana ku celinaya hay-addii shaqo qof muwaadin oo reer hiiraan muwaadin soomaaliyeed yacni shaqada qof reer hiiraan oo uuna qaban karin loona baahan yahay in la qabto ma dhehayno annaga yaan la keeni ma dhehayno laakiin injineer shaqo uu qaban karo ayadoo injineeradeeni ay joogaan oo ay shaqadaas ay qaban karaan oo ay yaqaaniin hataa dadka oo caqabadaha iyo waxyaabaha ku imaanayo sida loo dabero iyadoo shaqo yar la qabanayo oo qandaraas la fulinayo yar oo tusaale biyo xireyn ama tusaale wado yar oo la dhisayo laamiyahoo la dhisayo kambani qaban karo oo reer hiiraanahu uu joogo oo muwaadinkii haddii wax laga faaida ka faa'iidi lahay oo reer hiiraan ou noqon lahaa shaqo qof dhalinyaraah ou qaban karo oo jaamacad kasoo qalin jibiyey oo mas-uuliyaddiis la yaqaano oo waalidkiis hantiilayaal ay yihiin oo damiin laga noqon karo oo malaayiin dollar hadduu luunsada hataa la bixin karo amaba aan lunsanayninee ah qof ku shaqeynayo xaquuqdiisa keliya ku shaqeynayo inta uu ku shaqeyn karana in gobol kale laga keeno ma ka aqbalayno mana ka aqbali doonno qaar ka mid a dhallinyarada wax baratay ee ku nool magaalada beledweyne ayaa rediyo beerluula u sheegay in shaqa la-aanta haysata awgeed ay tahriibka isaga mashquuliyaan ciyaarista geemamka lagu shubto taleefanada sida baabajey luudu star beeska kubadda cagta tartanka orodada gaadiidka iyo mootooyinka waxaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka hiiraan inta badan waxaan ka mid ahay horta dhallinyarta geymka inta badan cayaarto ee isku mashquuliso si ay u dareemin shaqa la-aanta ee waddanka ka jirto adduunku waa isbedeli karaa habeen waa lasoo maraa maalin waa lasoo maraa marka inta badan waxaan waqtigii ku qaataa si aan u dareemin mashquulka iyo shaqa la-aantaas aan wax kale iskaga borgaramin adadaa jiro dhallinyaro badan ee dibadda aadayso ee liibiya ku rafaasan ee la qabsanayo marka inta badan aniga fursadeeda waxaan kusoo qaataa horta sida geymka oo kale cayaaraha oo kale caadiga geymka oo kale baabajiyada oo kale sida afar marna afar lagu cayaaraa midna hal marna hal qof caadiga iskaga cayaaro sida kale laadhugo kale anaa waxyaabaa badan oo waxaa jirta aad dareemaynin inaan tahay arad qof oo shaqo la-aan ah ama haddii laakiin inaad meel fadhiisato hal saac meel fadhiisad kaliga runtii niyadaadu way isbedelaysaa qof baa arkaysaa gaari ku socdo qof baa arkaysaa ee dhexdu xiran tahay suud wato oo ka shaqaynayo bishi intaasoo kun qaadanayo baahidan iyo geemkan isku baa- macnaha isku dadaalinayo waxay ii tahay cashir waayo qofka markii maanta beri shaqo aa heshid saaki haddii aan markaan ku bilaabanayo shaqo inaan hore ka helo ilaa hadda aan joogo runtii baahida iyo dhibaatada iyo waxay tahay iyo ma fahasini balse haddii aan hoos kasoo bilaabo aan arko ee, waxay tahay shaqo la-aanta runtii beri shaqo haddaan helo waxaan noqonayaa qof mas-uul ah oo shaqo loo dhiibi karaa runtii waan ogahay gadaal waxaa iga jiro marka mar kastana waxaa fiican inaa heer kastaba heerkaa joogta a ku qanacsan tahay runtii ani dad badan dhahne waxaa waqti iskiga luminaysa waxaan ma aa iska ma- aa, magaalkaadi wax ma iska geshid ma ma iska jiifatid runtii ee, jiifka inta aa hurdaysma inta kale haddaad soo jeedid haddaana lahayn saaki shaqa aa aadaysa shaqa aa u labisanaysa haddaa lahayn camal aa aadaysa aa lahayn runtii inta badan geemka haddaa cayaartid waqtiga wuu kuusoo gaabanaya waxaan iskiga baabi'iyaa fursada shaqa la-aantii ee niyadii soogalad iyo tahriib iyo borogaraamkii waddanka la iga imaan lahaa ayaan niyadeeda aan ka- aan ku baabi'iyaa dhallinyaradaas ku mahaweliso geemamka cusub oo hadda adduunyada oo horumarta laga isticmaalo geemamkan oo kale beiska oo kale oo banoniga oo kale la ciyaara jiro oo kooxee la sameysanayo oo oo liig la dheelaayo oo xifaaltan ba-an oo ka jiro oo kale waa jira ee dhallinyarada aad iyo aad u xiiseyso marka haddaba geemka ugu hadda dhallinyarada ugu badan oo macnaha baristaa ugu badan la isticmaala adduunyada hadda waxaa ka mid ah baabajeegaas oo kale hadda la xiisay zaaid loo xiiseeya oo ilaa iyo wadanka wadan la ciyaaraho saaxiibo dad badanaa isku bartay oo baabajeegi la isku bartay ee shaqo la-aanta ay jirto intii macnaha meel wax kale oo dhibaatooyin kale lasoo gaari lahayn xaafadaheena ayaan iska joognaa khadkeena aan iska shidanaa wax waxaan geemkeena isku xiranaa waa isku maaweelinaa wuxuu noo noqday maaweelo dhanka dhalinyarada aan ku xifaaltano ayuu noo noqday wadankan waxaan rajeynaya insha allah inuu shaqo iyo dhalinyarada shaqo u yeeshto dhalinyarada shaqo abuur badan loo sameeyo ayna helaan shaqada fursadda ugu badan dhalinyarada helaan insha allah aan rajeynaya insha allah abdullaahi guud ahaanba dhegaystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijkii dhallinyarada ee raadiyo baarula waxaa barnaamijka toddobaadkan idila socodsiinaya aniguo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsameynayay maxamed yuusuf cabdulaahi tan intaan kaga kulmeyno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo